magaalada beledweyn ayaa lagu qabtay munaasabad ay ku qalin jibinayeen sagaashan iyo shan arday oo baratay cilmiga kombyuutarka saxaafadda caafimaadka guud iyo gargaarka degdega islamarkaana ka baxay iskuulka hormuud ayaa waxaa ka qayb galay bahda waxbarashada culuma udiin waalidiinta dhalay ardayda qalinjibisay iyo marti sharaf kale maamulaha iskuulka hormuud axmed cabdulaahi maxamed ayaa ka waramaya marxaladihii ay soo mareen ardayda qalinjabisay
si guud ahaan iskuulka hormuud waxaa la aasaasay labada kun iyo sagaalkii ilaa abtunowne waa wuxuu soo saaray intuu jiro toban iyo saddex dafcadood waxaan leeyahay dhammaan macallimiinta waa mahadsan yihiin sidoo kaleeta waalidiinta waa mahadsan yihiin sida ugu wanaagsan ay ardadooda ay ugu soo ugu soo dadaaleen maantane munaasabadda ay nagula sugan yihiin si aan u guddoonsiino shahaadadoodii guud ahaan ardayda halkaan maanta ka baxayso waa sagaashan iyo shan arday oo dhammaysatay maadooyin kala dugdugan maadooyinkaas oo ka mid ah general englisha ka mid ah caafimaadka ka mid ah combyuutarka ka mid ah waxaa ka mid sidoo kaleento maadada first aid oo khamiis jimcada la barto qaar ka mida xubnaha ka qayb galay munaasabadda ayaa ardayda kula dardaarmay inaysan ka caajisin waxbarashada islamarkaana ay ku dadaalaan iyadoo shan maado dadkii ardaydii baratay oo halkaan lagu soo bandhigay kombyuutarka ingiliishka caafimaadka guud gargaarka deg deg ah iyo saxaafadda maadooyinkaas ardaydii baranayna aqoontoodii wayna tusiyeen mid kastaa la soo istaajiyey wuu ka warbixiyey meeshaas waxaa ka muuqata aan aragnay aqoonto aqoontu inay aada u fiican tahay ardayda macadkaana uu aada u dadaalay meelo badanoo aan boobooqday goobaha waxbarashada ama caafimaadka waxaan aragnay arday inta ka baxday ka qalinjibisay macadka hurmuud oo shaqaala ka noqday oo shaqaale ayagoo shaqayna aan la kulmay xaqiiqatan macadka hurmuud dadaalka uu wado maamulkooda iyo macallimiintooda maamulka gobolka hiira haddaan nahay waa soo dhawaynaynaa maanta waxa waxaa u qiimo badan marka in arday ayaga ay soo gacan qabteen uu maanta uu madax u noqdo ama wasiir ha noqdo ama dhakhtar ha noqdo taasaa ka fiican marka in yaroo bil la qaadan lahaa marka waxaan kula dardaarmayaa ayagana oo aan ka codsanayaa in marka dadka aan wax haysanin ee waxbarashadana jecel in wax la yidhaahdo wax shuruud ah oo dhanka finansiga aysan caqabad uga dhigin maadooyinkaa barateen ha dhayilsanaan farstayda baratay farstate iyo vital science iyo wixii la halmaalo iyo baraatikooyinkii o dhammaa qaadateen ma aan wax sahlan baahidaas aday kaa bilaabanaysaa waxay ku xigtaa waalidka iyo ehelkii waxayna ku dhammaanaysaa waddankii gobolkii iyo degmadii iyo tuuladii meeshaa ku nooleed marka waxaan leeyahay ardada farstateka baratay inaanay dhayalsan farxad weyn ayay noo tahay inaan madashaan idinkala soo qayb galno anagoo matalayna maamulkii gobolka xaqiiqdii markii dad ama bulsho markii la rabay in la burburiyo gantaale iyo madaafiic laguma garaaca laakiin waxaa lagala dagaalamaa waxay tahay aqoonta mar walbo bulshada aqoontooda ay sare u kacdana waxaa hubanti ah in garaadkooda iyo horumarka waddankoodana uu sare u kacaayo qofka inuu waxa xun iyo waxa fiican uu kala yaqaanana waa qayb ka mid aqoonta maantay idinka ma qalin jibinaha walaalayaal laakiin waa qalin bedelateen waxaana ilaahay subxaana wa tacaala idinkaga baryayaa hadafka aad rabtaan inaad gaartaan inuu eebbaweyne idinla garab galo qaar ka mid a ardayda qalinjibise ayaa raadiyo beerlow sheegay inay ku faraxsan yihiin heerka ay soo gaareen bismillah magacayga waa nasr cilmi xasan waxaan ka mid ahay ardada maanta ka qalin jibisay ka qalin bedelanaysay maadada kombyuutarka ee iskuulka hurmuud waa aad ayaan ugu faraxsanaa maanta waxaan ugu mahad celinayaa macalimiintaydii waalidkayga intaan isoo dhabar adeegay waa mahadsantaha
wallaahi asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu waxaan ka mid ahay ardayda iskuulka hurmud ka qalin jibinaysay waxaan ka qalin jibinayay maadada ingiliishka waxaan u madax celinayaa waalidiintayda qaaliga ee waqtiga iyo juhdiga iyo dadaalka dheeraadka ay ugu soo bixiyey waxaan kaloo u mahad celinayaa maamulka iskuulka hurmud istaad talman sidoo kale macalinkayga xiisadda ingiliishka iyo soo dhigay istaad cabdiraxmaan cabdi maxmed bismillah magacaygu yaa sihaan mahad maxamed siyaad u ka qanjibinaya maadada kombyuutarka waxaan mahad iskale mahadda koobaad waxaa iskale allah subxaana wa tacaala mahadda labaad waxaan siinaya waalidiintayda oo igu soo dhabar adeegay midda kale waxaan siinayaa macallimiintayda ustaad cabdiraxmaan